cabdiraxmaan guri oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in wax lala yaabo yahay jabkii ciidankooda kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay degmada aadan yamaan waxa uu intaasi ku dareen sababta ciidankooda ugu jabaan dagaalada tahay moraal ay ku dagaalamaan oo aysan helin ama macluumaadka ay ka dhinteen dhan kale dowladda federaalk ee uu ka tirsan yahay ayuu qiray inaysan awood u helin dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lasii daraa marka waxa lala yaaba ah in dowladdii oo ka badan shan kun oo askari iyo boqol iyo boqol boqol baabuuro in aadayaal ku sugnaayeen oo laga qabsada aadayaal dowladdu tabarna ma hayso hal arrinaa marka jirto kaleeto dhacday waxaa la aaminsan yahay dowladdu meeshii tagtay inaysan joogi karin waxaan is leeyahay nimanka oo dowladda ila darinaysa waa jabhad waxaana dhici karto meelo badan oo dowladda looga adkaaday dowladda qalab badan ay haysataa ciidan badan ay haysatay waxaan dhihi karnaa marka sababta waa muraalka ee qalabka ma aha nimanka kula diriraaya qori aa ka haywataan waa dhici kartaa baawur ama dowladda ka qabsadeen ama waa dhici kartaa inay marmarka qaarkood helaan laakiin waa niman jabhad ah oo waxay ku diriraayaan qori aaka iyo dabajeex ah dowladdu waxay haysataa gaadiid qalbaysan waxay haysatay teknika fara badan waxay haysatay baabuur gaashaaman oo aad u badan marka waxaan qiyaasi karnaa sababta ciidamada u jabaayaan waa muraalka waxaan leenahay ciidanka muraalka aysan haynin waa dee waa arki karta wax ka dhaca coos weyne waxaa dhacdayba meelihii ugu muhiimsanaa oo dowladda xoogga ay ku lahayd inay dowladda jab soo jabto marka oo dib loo soo qabso coos weyne kasoo bilaabatay jabka maanta afar sano shan sano meelihii lahaayay ayay maanta la baneeyey oo aan dowladda gacanta ugu jirin tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safmareenka ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qabsadeen deegaanihii degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa aada u soo badanaya xildhibaanada dowlada federaalka ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoon isku eedanaya jabkii ku gaaray dagaaladaas